بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا wuxuu shiikhu ka soo hadlay oo darsigeennu ugu dembeeye uu ku saabsanaa qofka markuu sujuudda ka soo kaco fadhiga uu fadhiisanayo bayna sajdatayn markii fadhigaasi uu qofku fadhiisto maxaa ku xigaya waxaa ku xigaya inuu sujuudo maratan ukhraa mar labaad inuu sujuudo sujuudii labaad ayuu darsigeennu ka bilaabmaya wuxuu yidhi sheikhu uma yasjudu kadib waa sujuudayaa sajdatan ukhraa sujuud kale mila aluulaa oo midii hore la mida tii hore sidii loo sujuudaa midda labaadna loo sujuudaya kayfiyada waa soo marnay uma markaa kadib yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor u soo qaadayaa mukabiran xaaluu yahay mid takbiirsanaya asigoo dhahaya allaahu akbar ayuu madaxiisa kor u soo qaadayaa wa yusannu waxaa la sunneeyaa an yajlisa inuu fadhiisto muftarishan xaaluu yahay mid goglanaya lugtiisa bidix wuxuu fadhiisanayaa jalsatan latiifatan fadhi yar ayuu fadhiisanayaa lilistiraaxa istiraaxa iyo raaxa darteed ayuu u fadhiisanayaa caqiiba kulli ragcatin ragco kasta gadaasheed ayuu fadhiisanayaa ragcadaasoo laa yacqubuhaa uusan ka dambaynin tashahudun tashahud uusan ka dambayn uma markaa kadib yanhadu waa kacaya muctamidan xaaluu yahay mid cuskan calaa yadayhi labadiisa gacmood wayamuddu waa taagayaa attakbiira takbiirta waa dheeraynayaa takbiirta ilaa an yaquuma ilaa uu ka istaago wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah sujuudda labaad ayuu qofka sujuudayaa sujuudda labaad iyo siduu u sujuudayo middii horay la mid tahay middii hore shiikhu waa noo soo sharaxay raximahullah waana noo sheegay qaabka loo sujuudayo iyo waxa lala imaanaya intaba sujuuddan labaad kama duwana middii hore middii hore sidaa u sujuuday ayaa midda labaadna loo sujuudayaa markuu sujuudda labaad wixii lala imaanaya uu la yimaado uu sujuuddii gebagabeeyo uma yarfacu ra'sahu madaxiisu koru soo qaadaya mukabiran mukabiran waa xaal macnaha ma xaaladda uu madaxiisa koru soo qaadayo waa takbiirsanaya madaxiisuu koru soo qaadayaa xaaluu yahay mid takbiirsanaya oo dhahaya allaahu akbar markuu madaxa kor u soo qaado waxaa la sunneeyaa buu yidhi sheikhu inuu fadhiisto ayaa la sunneeyaa asigoo goglanaya lugtiisa bidix wuxuu fadhiisanayaa jalsadii la dhihi jiray jalsatuliftirash ayuu fadhiisanayaa laakiin fadhigan fadhi dheer ma ah waa jalsatan latiifa waa jalso yar wa waa jalso kooban wuxuuna u fadhiisanayaa lilistiraaxa jalsadaani fuqahadu waxay u yaqaanaan jalsatulistiraaxa bay yidhaahdaan jalsadan waxay yidhahdaan waa jalsat listiraaxa jalsadan goormaa la fadhiisanayaa caqiiba kulli ragcati jalsadan waxaa la fadhiisanayaa ragco walba gadaasheeda ragcadaasoo laa yacqubuhaa uusan ka dambaynin tashahudun tashahud ragco walba oo tashahud uusan daba aalin ayaa fadhigan la fadhiisanayaa haddii tashahud loo fadhiisanayo fadhigaasi waxaa la yidhahdaa jalsatu tashahud magac kaley leedahay laakiin fadhigan wuxuu dhacayaa ragco walba oo tashahud uusan ka dambayn ayaa la fadhiisanaya salaadaha shanta jalsada noocaana salaada subax meeqa jeeraa la fadhiisanayaa jalsatulistiraaxa hal marwe waa goorma waa markii ragcada koowaad labadeeda sujuud lala yimaado ee qofka uu doonaya inuu istaago ragcadii labaad inuu istaago ragcadii koowaad markuu soo gebagabeeyo oo uu midda labaad u kacayo ayuu fadhiisanayaa intuusan kicin ka hor halkaa jalsaa ku jirta salaada subax salaatu duhri waalcasri waalcishaa saddexdaas salaadood meeqa jalsatulistiraaxa ku jirta labaa ku jirta markuu ragcada koowaad gebagabeeyo midda labaad u istaagayo waa fadhiisanayaa ragcada saddexaad markuu gebagabeeyo afaraad u kacayana waa fadhiisanayaa labada meele uga jirtaa jalsat listiraaxa salaat lmaqrib jalsat listiraaxa meeqay ku leedahay hal mar way waa ragcada koowaad markuu qofka uu dhammeeyo oo u istaagaya midda labaad intuusan istaagin ayuu fadhiisanaya waa caqiiba kulli ragcatin laa yacqubuhaa tashahudun ragco walba gadaasheed oo tashahud uusan ka dambayn ayaa la fadhiisanaya jalsat listiraaxa shiiku wuxuu leeyahay jalsat listiraaxa waa sunna oo wuxuu ku yidhi wayusannu waa la sunneeyaa buu yidhi jalsat listiraaxa waa sunna kamaa dakara almu'alif raximah اllah waa sida mu'alifka uu sheegay sunno way madhabu shaaficiyana waa inay jalsat listiraaxa sunno tahay bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin jalsat listiraaxa wax la yidhaahda ma jiraan qofkana haddii uu ragcada aan tashahud ka dambaynin sujuuddeeda dambe uu ka soo kaco waxay leeyihiin mubaasharatan horow ka istaagaya fadhiga rasuulku fadhiisanayana calayhi salaatu wasalaam cilaa keento oo waxay yidhaahdeen waa lama kabira markuu nebigu weynaaday wooye sala allahu calayh wasalam macnaha xoogaa culaysaa keenaayay leeyihiin fadhigaasi qowlkaasi qowl saxiixa ma ah asalkuna afcaasha uu rasuulku samaynaya sala allahu calayh wasalam waa in lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswatun xasana khaasatan hadday cibaado ku saabsantaha jalsadana cibaadadii ku saabsanta waa salaadii dhexdeeda waxayna ku soo aroortay fii xadiidi malik ibni alxuwayrif radia allaahu can inuu nebiga fadhiistay fadhi yar intuusan u istaagin ragcada kale marka jalsat listiraaxa sunno weeye sida mu'alifka uu sheegay raximahullah laakiin fadhigaasi ma dheere eh waa fadhi yar wey uma yanhadu kadibna waa kacaya fadhigaas yar markuu fadhiisto waa kacaya waa istaagaya wax adkaara oo lala imaanayo fadhigaasi ma jiraan jalsatlistiraaxa wax adkaara ma leh waa fadhiisanayaa in yar kadibna waa kacaya uma yanhadu muctamidan xaaluu yahay mid cuskanaya calaa yadayhi labadiisa gacmood markuu kacayo wuxuu kacayaa asoo labadiisa gacmood cuskanaya qowlkan shiikh shiiku sheegay ama hadalkan shiikh u noo sheegay waa qowlka saxiixa wa waa cala almadhab asaxiix maxaa yeele bacdu alculamaa waa waxay qabaan qofka markuu kacayo waxay leeyihiin laa yactamidu calaa yaday labadiisa gacmood cuska maayay leeyihiin bal wuxuu kacayaa bay yidhaahdeen asoo gacmihiisa ama labadiisa calaacal saaraya cajaradiisa labada calaacaloo cajarada saaraya markaasuu istaagayaa yani waxay leeyiin waxa ugu dambeeya oo dhulka uu ka qaadayo waa jilbihiisa gacmo cuskan maayo qowlkaasi qowl daciifa waay axaadiidtuna waxay u marqaati kacaysaa in labada gacmood la cuskanayo markii la istaagaayo uma yanhadu muctamidan calaa yaday waa istaagayaa xaaluu yahay mid labadiisa gacmood cuskanaya labada gacmood markuu cuskanayo qaab noocee ah ayuu u cuskanayaa culamada qaar waxayna waa fidinayaa labada gacmood waa fidinayaa markaasuu dhulka dhigayaa saasuu u cuskanayaa markuu istaagayaa qolana waxay yidhaahdeen waa cajiimayaa labada gacmood cajiinka waa la yaqaan soo maha macnaha waa laabayaa weeye farihii markaasuu istaagayaa sida qof wax cajiimayo kale ayadoo farihiisu ay yihiin ayuu istaagayaao waxaa soo arooray xadiii la yidhaha xadiiulcajni xadiiulcajni baa loo yaqaanaa oo wuxuu ku saabsan yahay markii la istaagayo in faraha la laabayo xadiidkaasi dood dheera ku jirta culimmadu way isku khilaafeen maa bayna musaxixin wa mudacif qaar way daciifiyeen oo waxay dhahen xadiiulcajni waa xadiid daciifa culimmada qaarna waxay dhahdeen waa xadiid saxiixa sheikhu lalbani raximahullah xadiidkan waa difaacay wuxuuna sheegay inuu yahay xadiid xasana wuxuu sheegay inuu yahay xadiid xasana qofkana gacmihiisa inuu cuskanayo asoo markaa faraha gacmaha laabaya sidaasuu rajaxayu xadiidku wuxuu yidhi waa xadiid xasana wayamuddu takbiira takbiirta waa dheeraynayaa buy ilaa an yaquuma ilaa uu ka istaago masaladaas horaan usoo marnaan u malaynayaa takbiirta la dheeraynayo takbiirta la dheeraynayo daliil saxiixa looma hayo oo tilmaamaya in takbiirta la dheeraynayo bal axaadiid waxaa ku soo aroortay inuu qofku takbiirsanayo laakiin waxay fuqahadu ku cilleeyeen waa soo marnay oo waxay yidhaahdeen intiqaalkaasaa waxaa la rabaa kulligiis in lagu mashquuliyo bitakbiir intiqaalka wakhti baa ku jira soo maa qofka markuu soo kacayo ilaa uu ka istaagaayo inta u dhaxaysa waxay leeyihin hadduu allaahu akbar yiraa markuu soo kacayo wakhtigaas uu soo socdo qayb ka mida wuxuu ka marnaanayaa dikrigii buu ka marnaanayaa bay yidhahdeen waa ra'yi waa istixsaan laakiin xagga adilada daliil looma hayo laaziminaya in takbiirta la madayo asalkuna waxa waay inuu qofku takbiirsanayo takbiiraadkuna aan la kala duwaynin sidaasaa asala wain tarakaha alimaamu imaamka hadduu ka tago imaamka muxuu ka tegayaa jalsat listiraaxa ula jeedaa wain tarakaha alimaamu imaamku hadduu jalsat listiraaxa ka tago jalasaha alma'muumu ma'muumku waa fadhiisanayaa fadhigaanna ma aha mukhaalafat limaam maxaa yeele fadhi dheer ma aha waa jalsa qasiira waa jalso kooban oo aan wax u dhibaynin mutaabacada imaamka imaamku hadduu la yimaado jalsat listiraaxa inta badan ama in badan oo ka mid ah dadka ma'muumiinta ah waxaa laga yaabaa inay ku dhacaan inay imaamka ka hormaraan imaamka markuu sujuudda ka soo kacayo wuxuu leeyahay maalan allaahu akbar kadibna wuxuu fadhiistay jalsat listiraaxa qaaraaba taagan ma'muumiinta ka mida oo imaamka istaagga ku sugaaya imaamkiibaa dambeeya asoo ma'muumana waa taagan yahay arrintaasi mukhaalafo soo ma innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey si loogu daydo inta badan dadku hadduuba imaamku allaahu akbar yiraa waxay iska niyeysanayaan imaamka inuu rugnigaasi ka gudbay oo kii kaloo loo socdo uu gaaray saxna ma ah mutaabaca lagaa rabaa dadka imaamka ku gadaal tukanaya iyo kuwa ka sii dambeeya iyo inta la tukanayso kulligood waxaa laga rabaa ina imaamka dambeeya iska hubi marka iska hubi la imow jalsat listiraaxa intaad imaamka ka hormari lahayd si mutaabacada imaamka aad u dhowrto oo aad u ilaaliso walaa tushracu lama sharciyeeyo buu yidhi jalsat listiraaxa jalsat listiraaxa lama sharciyeeyo lirafcin rafci looma sharciyeeyo oo qofku uu ka kacayo min sujuudi tilaawati sujuudi tilaawada sujuudu tilaawa markii laga istaagayo jalsat listiraaxa lama sharciyeeyo hadduu imaamku sujuudo asoo salaaddii lagu jiro ama ma'muumka yani hadduu imaamku sujuudo ama qofka munfaridkaa keligii tukanaya hadduu sujuudo sujuudu tilaawa qur-aan buu akhriyey meel sajdaa buu yimid sujuudu tilaawu la yimid sujuudu tilaawa markii laga soo kacayo jalsatulistiraxa ma la fadhiisanaya sheikha wuxuu leeya lama sharciyeeyo arrinkaa walaa tushracu jalsatulistiraxa jalsatulistiraxa lama sharciyeeyo lirafcin rafci dartii looma sharciyeeyo oo laga soo kacayo min sujuudi tilaawati sujuudi tilaawada sujuudu tilaawa sujuuda qiraa'ada uma yusallii kadib wuxuu tukanayaa alragcata aaniyata ragcada labaad ayuu tukanayaa siduu u tukanayaa kal uulaa sida midda hore u tukanaya midii hore mar haddii laguu soo sharaxay tan labaad sharax yani waxyaabahay uga duwan yihiin keliya in laga hadlo waxyaabahay ku kala duwan yihiin in laga hadlo keliya loo baahan yahay laakiin wixii hore in lagu soo celiyo looma baahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii xadiidi lmusii'i salaata ninkii salaaddiisa xumeeyey markuu ragcadii koowaad u sharaxay muxuu ku yidhi uma afcal dalika fii salaatika kullihaa buy sidaan kuu sharaxay salaadaadoo dhan samee ragca labaad haddaad u istaagto haddii mid saddexaad aad u istaagto inta laguu soo sheegay samee marka ragcadii koowaad haddii la soo sharaxay inta badan ragacaadku waa isku wada axkaam meelahay ku kala duwan yihiinna si gooniya markaa loo sheegaa shiikhu wuxuu leeyahay kadibna ragcada labaad ayuu tukanayaa kal uulaa sida midda hore uu tukanayaa waxyaabaha la soo reebaya ku kala duwan yihiin marka ilaa fi niyati ilaa niyada mooyaane midda hore niyaa la yska raba soo maha hadda niyada marka hore salaada la gelayaa la yska rabaa ama ragcada labaad niyo gooniya uma baahno iyo midda saddexaadba niyada waa laga soo reebaya wاlxraami iyo takbiirat اlxraam takbiirat اlxraamna ragcada horaa lala yimaad marka salaada la gudagelayo wاlstiftaaxi iyo ducaa اlistiftaax waxyaabahaas markii laga soo reebo mooyaane inta kale ragcada labaad wuxuu u tukanayaa sida midii hore oo u tukaday fain zaadat salaatuhu salaadiisu hadday ka ziyaado calaa ragcatayni laba ragco jalasa bacdahumaa labadaa ragca kadib wuxuu fadhiisanayaa muftarishan xaaluu yahay mid lugtiisa bidix goglanaya wa tashahada tashahudkii buu la imaanayaa ataxiyaadkii buu la imaanayaa wa sallaa cala anabiyi sala allahu calayhi wasalama waxdah nabiga calayhi salaatu wasalaam keligii ayuu ku sallinayaa duuna aalihi ehelkiisa ka sokow wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah hadday salaadu laba ragca ka badan tahay sida maqhrib hadday tahay ama ay tahay salaadaha rubaacigaa laba ragca waa ka badan yihiin soo ma salaadu hadday laba ragca ka badan tahay jalasa bacdahumaa labada ragca kadib wuu fadhiisanayaa muftarishan asoo lugta bidix goglanaya macnaa jalsat liftiraash ayuu fadhiisanaya wa tashahada tashahudkan maxaa loo yaqaanaa atashahud alawsat waa ataxiyaadka dhexe waa ataxiyaadka dhexe iyo tashahudka dhexe ayuu la imaanaya wa sallaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalama waxdah rasuulka calayhi salaatu wasalaam keligii ayuu ku sallinayaa buy atashahud alawsat rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma lagu sallinaya mase lagu sallin maayo waa mas'alo culimmadu isku khilaafeen atashahud alawsat assalaa cala nabiyi ma lala imaanaya sala allahu calayh wasalam mase lala imaan maayo atashahud alakhiir ama ataxiyaadka dambe waa bilijmaac in nebiga lagu sallinayo sala allah alay slam waana waajib laakiin meesha khilaafka ka jiro waa atashahud alawsat waa tashahudka dhexe wa bacdu ahlilcilm waxay yidhaahdeen atashahud alawsat nebiga lagu sallin maayo sala allahu calayhi wasalam asalaa cala nabiy sal slam fi tashahud alawsat hayru mashruucatin bayra waa mid aan sharci ahayn maxaa u sababaa la yidhi waxay yidhaahdeen axaadiisa ku soo aroortay in nabiga lagu salliyo fi tashahud kulluhaa waxay ku saabsan yihiin fi tashahud alakhiir ataxiyaadka dambey ku saabsan yihiin bay yidhahdeen waxay kaloo sheegeen rasuulka sal allahu calayhi wasalam waxay yidhahdeen tashahudkan dhexe kuma daahi jirin oo sida inuu ku fadhiyo dhagax kulul oo kale ayuu u fadhiisan jiray bay yidhaah qof ku fadhiya dhagax kulul ma ku nagaan karaa fadhigaas haddii dhagax kulul salka lagaaga dhigo ma fadhiin kartid waa inaad hore ka booddo waxay yidhahdeen marka tashahud alawsat rasuulka kuma daahi jirinoo waxaa jira xadiid tilmaamaya in nabiga calayi slat slam tashahudkiisa uu ahaa kaannahu jalasa calaa xajarin muxmaa dhagax la kululeeyo oo kale inuu nebiga ku fadhiyo xadika xadiid daciifa waay sida saxiixa asalaa cala nabiy sal ly slam fi tashahud alawsat waa mashruuc waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah xadiidu abi mascuud cuqbat bni camr radi allahu can waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuula allah hada salaam tani waa salaamtii bay yidhaahdeen fakayfa nusallii calayka iidaa naxnu sallayna fii salaatina sidee rasuulka ilaahay uun kugu sallinaa haddii annaga aan tukanayno salaadeenna dhexdeed sideen kugu sallinaa bay yidhahan rasuulka ilaahayu fii salaatina soo caam ma ah waxay caam ku tahay fi tashahud alawsat wa fi tashahud alakhiir labadaba maxaa yeele saxaabadu waxay yidhahdeen fii salaatina maysan dhihin fi tashahud alakhiir tashahudka dambe sideen kugu sallinaa maysan dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaamna kadib wuxuu baray asalaatu alibraahimiya ayuu baray nebigu sala allahu calayh wasalam inay rasuulka ku salliyaan salaat alibraahimiya xadiidkaasi cumuumkiisa iyo axaadiidta la midkaa ayaa waxaa loo deliishaday in nabiga lagu salinayo sal اllahu alayh wasalam fi tashahud اlawsat tashahudka dhex uma yaquumu kadibna waa istaagayaa buu yidhi mukabbiran xaguu ka istaagayaa ay min atashahud alawsat ataxiyaadkii dhexe buu ka istaagayaa mukabbiran xaaluu yahay mid takbiirsanaya muctamidan xaaluu yahay mid cuskanaya calaa yadayhi labadiisa gacmood xaaluu yahay mid cuskanaya ayuu istaagayaa fa idaa qaama hadduu istaago rafacahumaa labada gacmood ayuu kor u qaadayaa xadwa mankibayhi ku-aadanka labadiisa garbood tashahudka dhexe markuu ka istaago labada gacmooduu kor u qaadayaa waxaa la ysku khilaafay labadan gacmood goormaa kor loo qaadayaa mowdicoodu waa halkee culimmada qaara waxay yidhaahdaan waa cinda alqiyaam qofku markuu istaagayo intuusan istaagin ayuu gacmaha kor u qaadaya qaarna waxay yidhaahdeen maya gacmaha kor wuxuu u qaadayaa idaa qaama hadduu istaago qowlka mu'alifku waa maxay labada qowl midkuu qabaa markuu istaaguu qabaa madhaba shaaficiyaduna waa sidaa sida saxiixaana waa qowlka uu sheikhu sheegayo raximahullah maxaa yeele xadiid ibni cumar waxaa ku soo aroortay inuu nebigu gacmaha kor u qaadi jiray idaa qaama min aragcatayn markuu ka soo istaago labada ragco labada ragc markuu ka soo istaago macnaha markii ragcada dambe tashahudkeeda uu dhammeeyo waa ragcada labaade oo tashahud ulawsad lala imaanayo markuu ka soo istaagaya ayuu nebigu gacmaha kor u qaadi jiray calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo kaco ayuu gacmaha kor u qaadaya rafacahumaa kor ayuu u qaadayaa buu yidhi xadwa mankibayhi ku aadanka labadiisa garbood wa yusallii maa baqiya inta soo hartayna wayusalli waa tukanayaa buu yidhi maa baqiya intii soo hartay oo ragcaada hadday hal ragca u soo hartay iyo hadday laba u soo hartayba wuxuu tukanayaa kathaaniyati sida ragcada labaad oo u tukaday ilaa fi ljahri ilaa jahriga mooyaane wasuurati iyo suuradda ilaa fi ljahri wasuura wuxuu ula jeedaa salaadu hadday jahriyo tahay labada ragcee hore labada ragcee dambe waa max waa siriyo sooma maalan salaatu lcishaa labada ragcee hore waa jahriya labada dambena waa siriya labada dambe wuxuu leeyahay shiikhu ka aaniyati midda labaad ama ragcada labaaday la mid yihiin ilaa filjahr ilaa jahriga kulama mid ah jahriga waa laga soo reebaya oo ragcadii labaad haddii lala jahraayo qiraa'ada midda saddexaad lala jahri maayo tan afaraadna lala jahri maayo waxaa la lamida maqribka maqribka labadiisa ragcee hore waa lala jahrayaa laakiin ragcada saddexaad waa la siraysanayaa marka jahriga kulama mid ah wasuurati iyo suuradda wey wasuurati maxay ku dhawoobaysaa salaada salaadaha rubaaciga ee aan jahriga ahayn sida duhurka iyo casriga waxaan soo marnay labada ragcoodee hore faatixada in suurada la raaciyo inay sunno taha labada dambana in laga reebo inay sunno taha saasuu shiiku noo soo sheegay soo maaha wuxuu leeyahay marka labada ragcee dambe wuxuu u tukanayaa sida labada hore laakiin suuradaha maya buui macnaha faatixada suuradihii la raacinaya labada hore labada dambe la raaci maayo labada dambe waa uga duwan yihiin tii labada hore wayajlisu wuu fadhiisanayaa buu yidhi fii aakhiri salaatii salaadiisa aakhirkeeda wuxuu u fadhiisanayaa litashahudi tashahud ayuu u fadhiisanayaa mutawarikan xaaluu yahay mid mutawarig ah alwarig atawaruq waxaa laga keenay min alwarig waa cajarka iyo sinta meesha ay iska galaan ayaa waxaa la yidhahdaa warig halkaasaa lagu fadhiisanaya macnaha qofka markuu waxaa waaye barida uu salka dhulka dhigaayo jalsadaasaa waxaa loo yaqaanaa jalsatu tawaruq salaadu hadday rubaaciyo tahay iyo hadday ulaaiyo tahay waxaa sunno ah tashahudka dambe in la fadhiisto jalsatu tawaruq asaa kuusii sharixi doona wuxuu yidhi yafrushu yusraahu wa yansibu yumnaah yafrushu wuxuu goglayaa yusraahu bidixdiisa wa yansibu wuxuu taagayaa yumnaahu midigtiisa intaasi maxay kala mid tahay jalsadani maxay intaasi kala mid tahay jalsatuliftiraashay kala mid tahay laakiin inta soo socotay uga duwanta wuxuu yidhi wayukhrijuhaa wuxuu bixinayaa bidixdiisa lugtiisa bidix ayuu wuxuu ka saarayaa min taxtihi hoostiisa oo jihada midigta ah wayufdii wuxuu u gudbinayaa biwarikihi yacni salkiisiiba wuxuu u gudbinayaa ila alardi dhulka salkuu dhulka dhigayaa jalsadaasi waxaa la yidhahdaa jalsatu tawaruk jalsatu tawaruk marka suuraddeeda wuxuu yahay qofku wuxuu taagayaa wuxuu goglayaa horta bidixdiisa bidixdiisuu goglayaa macnaheedu ma ahan inuu ku fariisanaayo lugta bidix ku fariisan maayo laakiin waa goglayaaho waa laabayaa macnaha sida sida midigta loo taagayo u taagi maayo lugta midigna waa taagayaao faraheeduu ku istaagayaa lugtii bidixda wuxuu ka bixinayaa lugtan midig hoosteeda ayuu lugtiisa bidix ka saaraya salkiisana wuxuu dhigayaa dhulka markaa lugta bidix miyuu ku fadhiyaa qofkaani lugta bidix kuma fadhiyo laakiin jalsatuliftiraas muxuu ku fariisanayay lugta bidixuu ku fariisanayay markaan salkuu ku fadhiisanayaa ee lugta bidix ku fadhiisan maayo sheikha wuxuu yidhi wa kayfa qacada hunaa wa kayfa qacada qaabkuu u fadhiisto hunaa halkan wa fii maa taqadama iyo wixii soo hormaray dhexdoodaba jaaza waa bannaanta markii lagu leeyahay jalsatuliftiraas meeshaasaa lagula imaanayaa tawarugna meeshaasaa lagula imaanaya macnaheedu inay waajib tahay ma ah haddii tashahudul akhiir aad iftiraash u fadhiisato waa bannaanta laakiin sida afdalka waa maxay inaad tawaruga u fadhiisato oo jalsa tawarug aad la timaado wuxuu yidhi wa kayfa qacada qaabkuu u fadhiisto hunaa halkan wa fii maa taqadama iyo wixii soo hormaray dhexdoodaba jaaza way bannaan tahay wy wahay'at liftiraasi watawaruki sunnatun hay-ada iftiraashka iyo tawaruguna sunno we ee waajib ma ah wayaftarishu lmasbuuqu midka laga hormaray wuxuu iftiraashanayaa oo lugtiisa goglanayaa fii aakhiri salaati alimaami salaada imaamka aakhirkeeda wayatawaragu tawarug ayuu samaynayaa aakhira salaati nafsihi salaadiisa asiga naf ahaantii salaadiisa aakhirkeeda tawarug ayuu samaynayaa masalada masale muhiima waa imaamkii wuxuu kaa hormaray hal ragcuu kaala hormaray markuu imaamku fadhiisto atashahud alakhiir adiga atashahud alakhiir miyay kuu taha mase ragcaa kuu dhiman ragacaa kuu dhiman asiga wuxuu la imaanayaa jalsatu tawarug adiga laakiin maxaa la imaanaysaa jalsatu liftiraash maxaa yeele tawarugaaga waa dhiman yah tawarugaaga waxaad la imaan doontaa markaad tashahud alakhiir u fadhiisataad la imaan doontaa adigu waa goglanaysaa lugtaada bidixo waa ku fadhiisanaysaa ee tawarug samaynmaysa imaamku laakiin iyo ciddii imaamka markaa salaada la socotay aan waxba dhaafin ayagu tawarugay samaynaya wayaftarishu lmasbuuqu midka laga hormaray ama biragcatin wa akar lagala hormaray waa goglanayaa buu yidhi fii aakhiri salaati alimaami imaamka salaadiisa aakhirkeeda markii loo fadhiisanaya waa goglanaya lugtiisa bidixu goglanaya waa ku fadhiisanaya jalsatuliftiraash uu fadhiisanaya wayatawaraku jalsatu tawarug ayuu fadhiisanayaa aakhira salaati nafsihi naf ahaantii salaadiisa salaadiisa aakhirkeeda tawarug ayuu u fadhiisanayaa wakadaa sidaasoo kale yaftarishu hunaa iftiraash ayuu samaynayaa man qof calayhi dushiisa ay ahaatay sujuudu sahwin sujuudu sahwi qofkii laga rabo wakadaa yaftarishu sidaasoo kale halkan waxaa lugta bidix goglanaya hunaa halkan halkan muxuu ula jeedaa oga waa fi tashahud alakhiire halkan markuu ku leeyahay waa wixii ugu dambeeyey laga hadlaya waa tashahud alakhiir tashahud alakhiir lugtiisa bidix ayuu goglanayaa uu ku fadhiisanayaa man qof calayhi dushiisu ay ahaatay sujuudu sahwin sujuudu sahwi fa idaa sajadahu hadduu sujuudu sahwiga sujuudo tawaraka tawaruga ayuu markaa la imaanayaa wasallama waana salaamo noqsanaya mas'alo kaloo muhiima waa atashahud alakhiir aad u fadhidaa laakiin waxaa lagugu leeyahay sujuudu sahwi sujuudu sahwi haddii aad la imaanayso bacda salaam tashahud alakhiirna aad u fadhido fadhigaas iftiraashaad ka dhigaysaa markaad sujuudu sahwiga la timaado sujuudu sahwi ama qabliye ka dhig ama bacdiye ka dhige ama bacda salaam sujuud ama qabla salaam sujuude markaad sujuudu sahwiga la timaado sujuud sahwi dibadeed soomaha in la salaamo noqsado markaad sujuudu sahwiga ka soo kacdo waad fadhiisanaysaa fadhigaasaad tawarur ka dhigaysaa kadibna waad salaamo noqsanaysaa waa haddii sujuudu sahwi lagugu leeyahay haddaan lagugu lahayn laakiin fi tashahud alakhiirna aad joogto tawarugaad la imaanaysaa wayadacu fi tashahudayni labada tashahud dhexdooda wuxuu saarayaa yusraahu gacantiisa bidix calaa fakidihi cajarkiisa ayuu saaraya cajarka bidix wey cinda arafi rukbatih jilibkiisa arafkii ayuu saaraya yani jilibku u dhowaynaya mabsuudatan xaalay tahay mid fidsan waa faraha gacantaasi xaalay tahay mid fidsan madmuumatan ay madmuumat alasaabici xaalay tahay mid faraheeda laisku soo dhoweeyey oo laisku soo dumay madmuuma iyo maqbuuda waa kala duwan yihiin madmuuma waa maxay farahu laabay ma ah laabidii isku dhoweyn waa kala laba sooma farihii kalama taagino waa isku dhoweeye waa madmuuma laakiin maqbuuda macnaheeda waa maxay waa laabayo hadda wuxuu faraha laabi maayoe faraha waa fidinaya waana isku soo dhowaynaya waa isku soo dumaya wayaqbidu wuxuu laabayaa yumnaahu qabdigu waa tanaa marka wayaqbidu wuxuu laabayaa yumnaahu gacanta midig faraheeda waa laabayaa wayursilu wuxuu sii daynayaa almusabbixa farta loo yaqaana musabbixada sabaabana waa la yidhaahdaa fartaasina waa daynaya almusabbixa wasabaaba waa farta suulka ku xigta way fartaasuu daynayaa macnaha waa taagayaa way wayadacu ibhaamahu suulkiisana wuxuu saarayaa calaa xarfihaa darafkeeda ayuu saaraya darafka darafka farta farta sabaabada darafkeeda ayuu suulka saaraya waa sifo waay in suulka la saaro farta iyo in suulka la saaro farta dhexe waxay kale yihiin laba sifo waay labadii sife mid ka miduu shiiku halkan sheegaya wa yarfacu lmusabbixata musabbixadana koruu u taagayaa buy almusabbixa waa farta soo maaha waa farta suulka ku xigta mushiiran bihaa xaaluu yahay mid ku ishaaraya cinda qowlihi ila allah markuu gaaro ashhadu an laa ilaaha ila allahaduu la fidinayaa buu leeyahay ou la taagaya markuu ila allah marayo ayuu farta taagaya walaa yuxarikuhaa farta ma dhaqdhaqaajinayo cinda rafcihaa markuu kor u qaadayo kor u qaadideeda agteeda farta dhaqdhaqaajin maayo shiikhu meeshaan wuxuu uga hadlayaa markii faraha midigta la laabo farta suulka ku xigta waa la taagaya kow in la taagoo la ishaarana axaadiid fara badana ku soo aroorto xadiid waa'il ibnu xujr uu ka mid yahay radia allaahu can farta waa la ishaaraya ishaaraa la yidhaahdaa goormaa farta la ishaaraya waa masalada koowaad shiikhu wuxuu leeyahay farta waxaa la ishaarayaa cinda qowlihi ila allah laakiin sawaab ma ah xadiid ku soo arooray oo saxiixa oo arrinkaa tusinayana ma jiro waxaa jira xadiid ay ku sheegaan fii sunani albayhaqi mana ku cadda waana daciif masaladana kuma caddo waadix kuma aha waana xadiid daciifa masaladan marka sida saxiixa ishaaradu waxay bilaabmaysaa markuu tashahudka bilaabayo attaxiyaatu qofku markuu bilaabayo waa inay fartiisu taagan tahay fartaan sabaabada waa taagaya ee taagi maayo cinda qowlihi ila allah maxaa yeeley axaadiidta ku soo aroortay fi lishaara ee saxiixa ah waxay tilmaamayaan markuu nebiga tashahudka u fadhiistay sala allahu calayhi wasalam inuu fartiisa taagay markuu tashahudka u fadhiistay inuu farta taagay ayay axaadiistaasi tilmaamayaan sida saxiixa marka ishaaradu waxaa la bilaabayaa waa cinda tashahud ee ma aha cinda qowlihi ila allah masalada labaad waxaa waay walaa yuxarikuhaa cinda rafciha farta ma dhaqdhaqaajinaya buu yidhi markii kor loo qaadayo ama la taagayo la dhaqdhaqaajin maayo masaladana masale khilaafiya way bayna alculamaa tashahudka markuu qofka farta ishaarayo ma dhaqdhaqaajinayaa mase ma dhaqdhaqaajinayo waa waxaa jirtay farta ma la dhaqdhaqaajinaa mase ma la dhaqdhaqaajinayo macarka badan ay ka jirta oo dhallinyarada qaarkoodna ay u muuqdeen inay ka dhigayaan waajib iyo laazim in farta saas la yidhahdoo la dhaqdhaqaajiyo suufiyaduna jaanib kale istaageenoo waxay dhaheen farta la dhaqdhaqaajinayood aragtaan ilaahyo badanaa lagu sugaaya yidhahdeen oo ninkaasina ilaahyo badan sugaa ka dhiga kow laba saddex mid dhahaya oo ilaahyo badan sheegaya hadda ka hora nin salaadii inta soo gaaray masjid qolooyinka suufiyada ay leeyihin ku tukaday ayaa ragca dhaaftay markuu tashahudkii akhiirka u fadhiistay ayuu farta dhaqdhaqaajiyey mid kale oo aaminsan fartoo la dhaqdhaqaajiyo inay munkarta ayaa ninkiio salaada ku jira farta ka qaniinay fartuu qaniinyo uga dhigay markaasaa meeshaasi macraka iyo dagaal ka bilaabay farta ma la dhaqdhaqaajinaya mase ma la dhaqdhaqaajinayo mas'alo dhibaatadaas faraha badan la keeni karta ma waa mas'ala fiqhiya culimmaduna isku khilaafeen culamada qaar waxay leeyiin waa la dhaqdhaqaajinaya alimaam alalbani baa ka mid ah waa ku aragteena u malaynaa fii sifati salaati nabiy sala allahu calay wasalam wuxuu sheegayaa xadiidu waa'il riwaayadaha qaar wa kaana yuxarikuhaa inay ku jirta nebigu waa dhaqdhaqaajin jiray sala allahu calayhi wasalam riwaayadaasi wa kaana yuxarikuhaa ma saxiixa mase waa daciif waa mas'alo culamaau lxadiid ay isku khilaafeen albaani wuxuu qabaa inay saxiix tahay bacdu lculamaana waxay leeyihin saxiix ma ahee waa daciif culummada inay daciif tahay lafdigaasi qaba waxaa ka mid ahaa alimaam alwaadici raximah llah sheekh mobil alwaadici raximah llah wuxuu qabay riwaayadaasi inay daciif tahay waxaana la isku hayaa waxay tahay lafdigan wa kaana yuxarikuhaa waa shaad iyo shaad ma ah shaadka waxaan u malaynaha fii musطalax اlxadiid waa ku soo marteen shaadku waa min qismi daciif xadiidkan rag fara badanaa wariyeen ilaa dhowr iyo toban raawiyaa wariyeen kulligood waxay wariyeen xadiidkan lafd اlishaara inuu nabigu farta ishaari jiray sal allahu calayh wasalam hal raawi oo ruwaadda ka mid ah oo la yidhaahdo zaa'ida ibnu qudaama ayaa wuxuu ku daray ziyaadada ah wa kaana yuxarikuhaa waa dhaqdhaqaajin jiray raawigaasaa ku daray oo ziyaadiyey albaani raximahullah wuxuu yidhi waa ziyaadatu iqa ziyaadatu iqana waa maqbuula wax waxaa jira la yidhaha ziyaadatu iqa oo culamaau lmustalax ay sheegaan ziyaadatu iqa waa maqbuula culamada kalena waxay yidhahdeen ziyaadatu iqa ma ahe waa shaad oo waxaa la shaadoobay zaa'ida ibnu qudaama maxaa yeele zaa'id ibnu qudaama ilaa siddeed raawi oo siddeeddaasi qaarkood hal ka mida ayaa ka sarreeya xifdan wa dabdan intaba uga horreeya jaanib walba uga horreeya iska baddaa ayagoo siddeed ah oo dhammaantood xufaada lafdigaasna aysan sheegin meesha marka khilaaf ka jiraa wuxuu yahay horta shaad maxaa la yidhaahdaa shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu hiqati liman huwa awlaa minhu ninka hiqada ah inuu khilaafo cid asiga ka owlaysan ama cadad ahaan ha uga owlaysnaadaano ama dabdii xifdi ha uga owlaysnaadaano meeshaan mukhaalafa ma jirtaa mase ma jirto dooda kulul meeshay ka taagantaha wa waa ishaaray iyo waa dhaqdhaqaajiyey mukhaalafo ma ka dhaxaysaa mase kama dhaxayso albaani wuxuu leeyahay kama dhaxayso mukhaalafaba meeshaani ma jirto ee qoladii tidhi waa ishaaray iyo qoladii tiiri waa dhaqdhaqaajiyey waxa way isku war bay sheegeen maxaa yeeley ishaarada iyo dhaqdhaqaajintu isdiidi mayso culamada qaar waxay yidhaha al-ishaara wataxriiq waa kala labo muxadiiiinta ruwaadda badankoodna waxay sheegeen ishaaro taxriig maysan sheegin raawigan keliyaana taxriig sheegin calaa ayati xaal sida saxiixa riwaayaddaasi inay shaad taha waa farta in la dhaqdhaqaajiyana sunno maaha waxaa sunno ah in la ishaaro waxaa sunno ah in farta la ishaaro sida saxiixaanoo la dhaqdhaqaajin maayo sida shiikhuu noo sheega waye sida saxiixa ah walaa yuxarikuhaa ma dhaqdhaqaajinaya wey cinda rafciha markii kor loo qaadaya agteeda ma dhaqdhaqaajinayo wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin